بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد إن شاء الله تعالى وعن كجرني حديثك صدحي لباطن هذا بلباطني صدح مركا وحان فيلي أنكو waqfadii koowaad sla taagnay bay salaadii ama waqtiga aan naga dhacay insha allahu tacaala marka waxaan bilaabaynaa xadiidka lixdii kale ee waqfe inoogu hadhay insha allahu tacaala waxaan soo macnaynay xadiidka raawigiisa iyo ciwaankiisa iyo aduhuuru shatru liimaan intaasaan soo macnaynay walxamdu lilahi tamla miisaan dhexdaan ugu joogsanay insha allahu tacaala waxaan soo sheegnay dahuurka in loola jeedo qalbiga iyo jirhka iyo shumuuliyadiisa laba waxaan sheegnay in loola jeedo dahaaro qaadashada iimaankana waxaa odhanay waaba iimaanka islaamka weynaa ambase waa salaadii labadaas alxamdu lilaahina waan macnaynay tamla-u lmiisaanna waxaan dhahnay miisaanku laba macnuu leeyahay miisaan xaqiiqiya oo sida ahlu sunnuhu qabaan iyo miisaan muctasiladu ay qabto oo ah in cadaalad ilaahay uu taagi doono maalinta yowma alqiyaamaha subxaanahu wa tacaala marka waqfadeenii kalaan bilaabaynaa wasubxaana allahi walxamdu lilaahi tamla'aani aw tamla'u maa bayna alsamaa'i waalardi wasubxaana allaahi walxamdu lilaahi labadaa oo laysku daray tamla'aani waa musanna waa ficil mudaaric oo u ciraaban sidii musanaha tamla-aani way buuxinayaan subxaana allah walxamdu lilah labadaasi tamla-aani iyakaa buuxinaya weyaan aw ambase tamla-u markaas subxaana allahi walxamdu lilahi waxaa laga soo qaadayaa hal jumlo tamla-u way buuxinaysaa markaas waxaana sheegnay inuu raawigu shikiyey oo meel kale shikigaasi ka iman okay waxaan sii taagaynaa subxaana allah ilaahay ceeb buu ka hufan yahay soo maha subxana wa tacaala ilaahay ceeb waa ka nasihan yahay su-aalhan isweydiina muslimiin baan nahay annaku alxamdu lilaah ilaahay ceebta uu ka hufan yahay uu ka nasahan yahay uu ka maran yahay oo inaan ka marhinno ah oon ka hufno ah oon ka nasahno ah maxay tahay maxay tahay nawaaqista ilaahay in laga nasaha subxana wa tacaala o waxa weeyaan qur-aanka markaad u fiirsatid subxaana allah kelimada tasbiixdu waxay ku soo aroortay afar nooc qur-aanka kalimka dhexdiisa ficlu mudaaric bay kusoo aroortay sabaxa lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi ard sabaxa sabaxa waxay ku soo aroortay ficlu mudaaric yusabixu lilahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi waxay ku soo aroortay ficlu amar sabixisma rabika alaclaa amar bay kusoo aroortay waxay ku soo artay iyadoo masdara fa subxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun marka kelimada tasbiixdu saasay ugu soo aroortay waxay ku soo aroortay iyadoo ah maxaan odhanay iyada oo maadiya oo tagtay oo sarifan iyada oo joogto oo mustaqbalna sheegaysa iyadoo amara iyo iyadoo magiciia masdarkiia waxay ku soo aroortay iyadoo mufrada mufrada keligeeda yusabixu waxay ku soo artay iyadoo jamca oo yusabixuun malaaigta walmalaaikatu malaaigta ilahi subxana yusabixuuna bixamdi rabbihim yusabixuun marka iyadoo jamcan ay soo aroortay marka waxay soo aroortay tasbiixdu haddana iyada oo dadka caaqilka iyo ilaahay ay tasbiixsanayaan malaaigtu waa caaqil soo maaha wax caqli la wey malaaigtu iyadoo tasbiixsanaya subxaana wa tacaala bini aadamku iyay soo aroortay waxay soo aroortay iyadoo tasbiixsanayaan maxaan ku dhahdaa makhluuqaadki aan caqliga lahayn wain min shayin ilaa wayusabixu bixamdihi shay adduunkan ma jiro ilaa ilaahay buu ceeb ka hufayaa subxaanahu wa tacaala اوكي سؤال ما سويدين يا اخواني في الله مر لبا حضنا الله محا لغه هفيا إلهي عيب ملا محا عيبته لغه هفيا سبحانه وتعالى إلهي عيب مليه اوكي إلهي وحو ليهي مقع وناكسن ورد أسماء الله الحسنى مقع ده إلهي ون وناكسن صفاتك إلهينا محا صفات الله العليا صفاتك إلهي كوريا سريسا وكي إلهي وعليه صفات سريسا هي مقع وناكسن magacda iyo sifaadka ilaahay haddaan u fiirsano waxaa ku jira saddex arrimood oo kutusaya inuu ilaahay ceeb lahayn awalan magacda ilaahay maxaa ku jira aljalaal awal shay magacda ilahay ku jira waxay- waa aljalaal aljalaal maxay tahay waa weynaan allah maxaad ka dareemaysaa cadamka aljabaar almutakabir alkhaaliq albaari maxaa ku jira waxaas waxaa ku jira weynaan baa ku jira jalaal ilaahay waa jaliil subxaana wa tacaala ilaahay markaad u fiirsatid kownkiisa tatasaaqar waad yaraanaysaa ilaa aad dara ka yaraata waxba noqon weeye annagii maanta hore sharaxnay markaas zamanka isu wegtid aad waxba matihid makaankana waxba matihid bal kownku intuu leegyahay xaalito waxaan nasiib u yeeshay inaan daawado filin kownka ka sheekeynaya oo wasaa'iqiya kownka ka hadlaya intuu leegyahay subxaan allahi alcadiim argagax baa igu dhacay saacad dambaan daawanayay waxaan arkay kownku inta uu leeyahay majaraadka malaayiinta ah majaraadkanaasna waxay kasii mid tahay nidaam kaloo kowniya oo malaayiin xidigood ay ku jiraan oo markaay ku leeyihiin halkuu ku dhammaanayaa ninkii falakiga oo maraykanka oo jamacadda harfar jooga wuxuu yihi dhammaadba ma leh لا نهاية زمنكو بلامنا ولا نهاية بود، لما قرنيه لأن زمنكو بلامي وزمنكو إلهي كن صوما هذا إلهي أم بقرنيه مركو بلامي ده قف بني هذا ما قرن كرو مدح ما وصو قال كرسبا أنشتن مركو نظرية الاسبيك شكري قربو كونكو بلامي اللي قولي مدحو كرحك ما قرن كريه دن كستكاك مقرن كريستو قو- مالين أو بلامي كونكني أو بلامي وقرانكو laakiin maalintii dee ay u bixiyeen big bog buu bilaabmay uu bilaabmay laakiin maalintay ahayd zamanku mu garan karaa ma garan karo idan adigu maxaa tahay wate jalaalka daawada ilaaha abuuran intuu leeyahay subxaana watacaala ya nabigu muxuu yiri sal slam samaawaadka oo dhan ee toddobada ah oo ka weyn kownka laga yaaban yahay ka weyn haddii lagu dul tuuro kursiga ilaahay kursiyuhu samaawaati waalardi haddii lagu tuuro waa toddoba garaan oo lagu tuuray saxraa toddoba haloo garaanaha oo saxraa lagu tuuray maxaad dhaadan karta adiga inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kursiguna carshiga waxba mahayba ilaahayna carshigaabu kasii weyaya subxana wa tacaala malag baa jira lidhi ilaahay carshigiisa hoostiisa madaxiisu yaallo labadiisa lugoodna samada kubada yaallaan labadiisa lugooday malagaas wuxuu dhahdaa ma axlamaka yaa allah maxaa kaa dulqaad badan ilaahayo muxuu arkayaa miskiinkan buu arkayaa anigu arkaya iyo adiga oo qaarkiin leeyihin ilaahay maba jiraba qaar ay leeyihin ilaahay waa caayaan iyo waxba ahayn isaguna intuu leeyahay buu arkayaa ma axlamaka muxuu yidhi ma- waxaa jirta shimbir baa jirta buu ihi malaa'igta ilaalinaysa cadaabta ilaahay shimbir baa jirta hadday ka duushay garabkiisa si ay dhegtiisa u gaadho waxay soconaysaa toddobaatan sannadood laakiin ha u malin toddobaatanka sane aad u taqaanid waa sabciina sano ukhra weyaan safarka waxay qa- galaysaa toddobaatan sanay soconaysaa si ay u gaadho dhegtiisa hay ka socoteena garabka ilaahay markaa waa maxay waa jaliil magacda ilaahay markaa akhrinaysaa ka akhrin wax caadi ah. alkhaaliq markaa aragtid waa jaliil liannahu khalaqa hada alkown okay sifada labaad ee magacda ilaahay ku jirta waa maxay waa alkamaal aljalaal waxaa ku xiga alkamaal ilaahay waa kaamil wax walow adduunka joogaayo waa naaqus ila allah sifo adiga kuu naaqusa ilaahay u kamaala sifo adiga kamaal ku ana ilahay maxau tahay naqsi in lagu sheego waan eegi doon- waan arki doonaa subxana wa tacaala marka allah waa maxay sifaadkiisa waxaa ku jira kamaal markuu ilaahay kale almusawir markuu ilaahay leeyahay uu sawira ilaahay Eh, xayawaan walba markaa u fiirsatid siduu u sawiran yahay waa siday quruxdiisa ku jirto isaga adiga laakiin ma adiga haddii geel lagaa dhigi lahaa sida geela waa foolxumo laakiin geelu siduu isagu yahay muxuu yahay waa ku quruxsan yahay adiguna sidaa taa ku quruxsan tahay waa musawir ilaahay uu sawiray subxana wa tacaala maxaa ku qoran qur-aanka waa mubdic ilaahay badiicu samaawaati waalardi ilaahay waa mubdic mubdic maxaa dha waa curiye wax ka horeeya ma egta ilaahay wuu curiyaa subxaana wa tacaala ya markaad daawanaysid telefishinka daawanaysid ila wakti kale ma hele dabeecaddii meelaan ka daawan ma jirtay naajarkii laakiin markaad telefishin ka daawanaysid ee xid baarkan maaragtay uu soo baxayo ubaxu halkuu jeestaa ubax markuu soo baxayo dhakaad ciidu ka xigto sao u furmayo quruxda yani jamaal baa ku jirta markaad cidu dhacdana indhoos ku qabanayaa suuraddan quruxda badan leh ee daawanaysid ee qurux yaa ka dhex arkaysaa jamaalki ilahi subxana wataala kamaalki ilahi ilahi waa kamaal waa musawir waa mubdic idan allah sifaatkiisa maxaa- maxaa maxaa- maxaa ugu weyn aljalaal maxaa ku xiga alkamaal waa kaamil ilaahay haddii la dha ilaahay ubad buu leeyahay waa naqsi maa kaana lilaahi an yattakhida walada limaada subxaanah halkaas ilaahay uma cuntanto inuu yeesho wiil muxuuna u yeelanayn subxaanah waa ceeb bay ku tahay bade waa ceeb limaada lianna adigu waxaa tahay naaqis waad isku buuxinaysaa wiilka isagu ma naaqis ba waa allahu axade waa samade markuu ilaahay waa axad uu yidhi waa samad buu yihi lam yalid ma dhalade lianna laa yaxtaaj ibtidaad ma doonayo inuu sii waaro magaciisa la sii hayo ma doonayo lam yalid walam yuulad meel la kama yiman asalna male allah subxaana wa tacaala ina waa kaamil saddexaadna waa maxay waa jamaal jalaalun wa kamaalun wa jamaal ilahay waa qurux hadday quruxi jirto waxay ku dhammaatay allah subxaana wa tacaala marka ilaahay waa jamiil idan markaan leenahay subxaana allah waa inaan waxaa ka fikirno weyaan naxnu waxaan ceeb ka hufaynaa rabbun jaliil wa rabbun kaamil wa rabbun jamiil ilaah weyn ilaah buuxa oo dheeli tiran waxba ka maqnayn ilaah isla markaasina qurux badan ayaan leenahay ceeb ma lihid oo ceebtee yeelan lahaaba kuwa ku yidhi ilaahow ma jirtid baan u jawaabaynaayo waa jirtaa baan ku leenahay waa ceeb ma jirtid ilaahay ma jiro waa ceeb weyaan waa ceebaan ka hufayno uu jiraa ilaahay subxana wa tacaala kuwa yidhi ilaahay waa lala xakumaa kownka ayaan ka ayaan ka celinina way badan yihiin kuwaasi yowma alqiyaamaha adduunka ayaa xisaabinaya ilaahay laakiin kiristanku maxay dhahdeen nebi ciisa xisaabinaya dadka ina ciisa yajlisu ilaa yamiini yaa abiihi subxaana allah ciise wuxuu fadhiisan doonaa midigta aabbihi lilxisaab masaakiintii shiicaduna waxay dhahdeen wa ina caliyan yuxaasibu alkhalqa علينا حسابته خلقي وحسابي دونا انك مساكيتنا وحرني وان عبد القادر الجيلاني يحاسب الخلق عبد القادر الجيلاني وخلق حسابنا والله الهينا محوري سبحانه وتعالى ان الينا ان الينا ايابهم ثم ان علينا هدو اور لها الهي ان ايابهم الينا هدو اور لها ومعناها ولقد بلغدا ان ايابهم سو نقد كوغو الينا وهلكيغا الينا نونكا جمعيغا قار با وان كدخ جنا اورلا نونكا جمعيغا جنا لكن ان الينا ايابهم وقف كلو سو غلي كره بجرو ثم ان علينا وهو اسرع الحاسبين وهو اسرع الحاسبين marka ilaa waxsan okay marka allah subhanahu wa ta'ala wuxuu wuxuu leeyahayna lalama wadaago cibaadada lama wadaag waxba lama wadaago ilahi subxana taala waa ka hufaynaa subxaana allah baa leenahay ilaaha aan ceeb ka hufnay oo aan kala qayb galnay cibaadada kownka allahu akbar annaka un maa waxa samaynaa kownkao dhan wain min shayin ilaa wayusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum kownkan oo dhan baa wada haryahagaba subxaana allah laga leeyahay adiguna waa subxaana allah baad leedahay ka qayb galaysaa okay muxuu nabigu sal slam muxuu yidhi xadiiska maalinta yowmal qiya- marka qofku dhinta mu'minka ah meesha ugu horreysee dareenta inuu dhintay waa maxay waa meesha ugu tukanayay musallihiisi meesha labaad dareentana waa maxay waa meeshay camalkiisu samada ka korayay subxaana allah haddii aad lahayd meeshii baa hebel aa way tirahda cabdiga saalixe halkan dhawaqii aa way tirahdaa waalcamalu saalixu yarfacuhu meeshii laisla qaadayay iyaa dareentaa markaa muuminka yaa u ooyaa kownkaa u ooyaa lianna kownka saaxiibu laha muuminku famaa bakad kuwa kalena calayhim asamaau waalardu samada dhulku uma ooyeyso kuwa kale uma ooyeyso qowmu caad baa la halaagay kownku uma ooyin samuud baa la halaagay looma ooyin reer fircawn ba uma ooyin laakiin qofka mu'minka hadduu dhinto dhulkii cirka ooyay limaada leanna wehel bay wada ahaayeen way wada shaqaynayeen waxay ku wada jireen cibaado subxaana allah way ka wada shaqaynayeen marka ikhwaani fillaah subxaana allah waa macnaha ba waxaa kuu fiina ilaah maxay ilaaha jaliilka ah ee jamiilka ah ee kaamil kaamilka ah ayaan kuu fiinaa okay subxaana allah markaa tiri eed huftay eed ilaahay kamaalkiisii qirtay iyaa isku soo noqonaysaa adu macnaha ku jiro waa kaas ilaahay baa ka soo noqonaysaa cadamadiisii xaggee ku soo noqonaysaa adaad ku soo noqonaya waxaad arkaysaa nicamka ilaahay oon tiro lahayn uu ilaahay ku siiyey marka waad leedahay alxamdu lilah mahad dhammaanteed waxaa iska leh ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala nicamka ilaahay loo mahadnaqayo haddii la to- la tiro koobi karayo way way wanaagsanaan lahayd laakiin ilahay wuxu uhi wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa ma aha adiga waxa waxaad tiro karayaa raggani dul fadhiya alaabta stastiga lagu sameeyo ee adduunkao dhan tiro koobay milyaar trilyon trilyan waxaad maqasheen soo saaray haddii su-aal la weydiiyo la dhaho nicmadaha ilaahay tirakooba farahay kala hadhayaan marka maadaama aad tirakoobi karin waasha koobaysaa lagu sheegay maxaad soo koobaysaa walxamdu lilah intaabaa kuu koobaysa walxamdu lilaahi tamla'aani aw tamla'u maa bayna asamaai waalardi marka alxamdu lilahna ninka hore soo fasirnay iyada kuma laabayn okay waqfadaasi waxayd waqfadii saddexaad tii afraad لأنه ظهورك الوقف وها الحمد لله وقف يد سبحان والحمد لله وقف والصلاة والصلاة نور والصلاة نور والصلاة صلاة ومحي نور ونور ومبتدي خبرها والصلاة صلاة نور ونور ومبتدأ يا محارني يا خبرها في عربية waa warkii waxa uu yahay lagu sheegay salaadu waa nuur culimadu waxay dhahdeen say salaadu nuur u tahay salaadu waa nuur maxay kala tahay salaadu waa nuur waa iftiin afar macnay culimadu ku saareen culimada qaar waxay dhahdeen salaadu waa nuurun min alqalbiga ayay nuur ka tahay qofka gudihiisay nuuraysaa marka marka lagu dhahay salaadu waa nuur hagee nuur ka tahay layidhi waa qalbiga culimadaasi waa sheegi doonaa waa culamaau suufiya ama culamaau lbatin waxay dhahdeen salaadu waxay nuurtaa halkii nuurtaa qalbiga qolo kale waxay dhaheen wasalaatu nuurun salaadu waa nuur waxay nuurtaa qofka bini aadanka ah jirhkiisa iyo wejigiisa qofka tukada salaada qof kale waa ka duwaya wejigiisa waa nuuraya walidaalika salaaddu waxay dhahdeen waa nuurun qofka ka muuqata fii wejhihi aayaddii qur-aanka inuu soo qaataa min asarihim maxay ahayd aayaddii qur-aanka ahayd taraa محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود marka asaru sujuudku waxa weeyaan sujuudii iyo cibaadadii waxay ka soo baxaysaa maaha madowga dad qaar ka yeesha dadka jirkooda kala xidhataasi qaar baa jira jirkooda daciif iyo markaa madow qaarna madoobaanayaan qaarna dhulka ku xaqayda doonaan si madoobaas ليس الأمر كذلك لكن وحويا وجه وجه والنور كسو بحي ترى وكوا سيماهم من وجوههم أثر السجود اوكي قال كل وحدان الصلاة نور صلاة ونور ما ها وجه واخ لغا اركيو iyo maaha oo qalbiga quraatee waxa laga arkay al hayat nolosha bini aadamka noloshiisa oo dhan bay salaadu nuuraysaa ka salaadu maxay nuuraysaa hayatul muslim qofka marka salaadu waa nuur okay macnihii saddexaad macnaha hore maxaan odhanay iyaa lahaa culamaa suufiya culama tasawuf culamada qalbiga ka shaqeynaysa culama taskiya culama albaatin macnaha labaadna waxaa leh oo salaatu nuurta odhanaya fuqahada iyo culamada daahirka ka shaqeynaysa macnaha saddexaadna waxaa yidhi culamada ijtimaaca muslimka ah iyo ducaadda اجتماع شرحة سيدي مصطفى السباعي رحمه الله اوكي تو ugu dambaysa وصلاة نور صلاة waa نور waxa way waxay dhahdeen iyaaku ilaadee kala qaad qaad salaadu qalbiga ifi wajiga ifi nolosha ifi adduunka ifi aakhira ifi waa nuurun shaamil لأن ساوى كم وقتا والصلاة نور صلاة هو نور ونور كاملة أوكي كلمة النور بونا من هذا بقى أنت أنا صلاة دي معنين إيران كونا كلمة دي كلمة النور إله النور وحو قلت له نارة الكتاب كيسا قرآنك وحول الله قد جاءكم من الله نور وكتاب وحولي مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور waxaad uga fiirsaa qur-aanka qad jaa'akum min allahi nuur waa qur-aankii oo dhan nuurka waa islaamkii waa shareecadii waa kitaab mubiin ilaahay maruu ka hadlayay kitaabkii towraadna muxuu yihi fiiha hudan wa nuur towraad ina anzalna towraad muxuu leeyahay fiiha hudan wa nuur lama oran sida qur-aanka oo kale kitaabka towraadi nuur lama oran fiiha waxaa ku jira nuur baa ku jira laakiin qur-aanka lagu oran fiihi nuur laguma oran qur-aanka isagaaba nuuraba qur-aanku kulluhu waa nuur laakiin towraase wada nuur maaha nuurka ku dhex jira okay macnaha xajiso waxaa macnaha kuusii macninaya aayadda labaad ee ilaahay uu ku yidhi subxaana wa tacaala laqad waxaan waxaan maaragtay soo dirnay maxaa ahde muusa wa haaruuna alfurqaana فرقان سماهن محال سرعي ضياء آه ضياء وذكرى للمتقين آه للمتقين ضياء وضياء سو نور ما هو ضياء ضياء أنا برقص بقى يا معني دونا ضياء هو محي وأدعيدو إلهي ضياء قتلا ضياء افتين محال قتلا بي أدعيدو يدا إسقبتا سي افتين نصيصو إسقبتا أدعيدو محي وملتهب ويقومنيسا شرعات النبي وزدو فريس محاهد شرعات أدق بحيد oo yahuudda lagu cadaabay oo la saaray axkaam ayna xambaari karin marka kelimatu nuur macnaha shumuuliyaddaa baa ku jirta macnahan yaree kooban ee la saaray ee culammada qaarkood saareen ee u kala qaadqaadeen kuma jirto ee macnaha shaamilkaa ku jirta okay waxaanu imanaynaa asalaatu salaaddii maxaa maxaa loo yidhi waa nuur maadaama qur-aankii ilaahay uu nuur yahay oo kitaabkii towraad ee ilaahay soo dejinay fiiha nuur la yidhi oo loona waayo waa nuur maxaa salaadii looga dhigay wada nuur oo loodhaya fi salaati nuur maxaa loo dhahay salaada nuur baa ku jira maxaa loo dhihi waaye eega qur-aanka kariimka ah kitaabka ilaahay qur-aanka kariimka ah haddaan celinno oon rasiimayno khulaaso ku samayno qur-aanka haddaan awood celinno halkeen kuu celin karnaa qur-aanka ya qur-aanka haddaan dib u celino ururino soo marka ilmaha yar buug soo akhri dhahdo iskuolka lama idhahdo buugga soo koob oo ururi lama idhahdo buugga u ururiyaa buug dhan oo konton baasha boqol baasha boqol oo baasha ayaa laga laba buug ka soo dhig laba buug laba bij qur-aankii waxaad ku soo dhisay qur-aankii hageen ku ururin karnaa suuratu alfaatixaan ku ururin karnaa siduu u dhan yahay qur-aanku wuxuu ku urursan yahay suuratu alfaatixa umu lkitaab buu ilahay yidhi ilahay muxuu yihi suuratu alfaatixa أم الكتاب وهويدي قرآنك المهير دي بهدي له عشويدي وكنا قناة يا أبي سوما آه لحيا فرتك كرسومك كومية هي كلمة دي صدح لباتر يو صدح لباتر وكنا قناة قرآن كردم حكود عليك الرسول هي سورة الفاتحة دين تا إسلام كسي أردن تهي وحا لقود عليك راسي أردن تهي صلاة رصوير الإسلام كله إسلام كسيدو أردن يهي هل كجرا صلاة كجرا islaamku markaa waa maxay islaamku waa caqiido waa cibaado waa akhlaaq waa siyaasad waa dhaqaale waa bulsho waa ilbaxnimo doonaysaa salaada salaada inta waqti ugu filan maanta laakiin waa salaada inta saxa meesha ugu dhow salaada waa caqiido bilaahi baad rumaysan tahay iyo tukanaysaa markaa salaada allah rumayntaadi salaada matalaysa salaadu islaamku waa cibaado waad cibaadeynaysaa waa salaad salaadu waa dhaqan noloshu waa dhaqan iyaa la dhaqmaysaa waxaad u fiirsataa waxa weeyaan maanta nidaamka adduunka xakumo aniga maalin hore nii sheegay siyaasadda islaamka ay ku jirtaa salaaday ku jirtaa ummadda islaamka lagama aqbalayo inay madax yeeshaan bilaa madax lagama yeelayo صلاتنا بلا إمام لا غير لا غير لا بد من إمام نأتم به وأنا كنت يلو ما إمامك الله سبحانه إنما جعل الإمام ليؤتم به إمام وحا لو يشاء إلا قد يدو marka imaamku waa inuu halkee joogsado dadku waa inuu hor joogo boqorka iyo madaxweynuhu muxuu sameeya dadka halkuu ka joogaa wuu hor joogaa kama dambeeyo halka hor joogaa okay salaadu boqorku hadduu fiican yahay maxaa laga yidhi adeeco ka dambeeyo hadduu baaradana maxaa laga yidhi saxo u sheeg salaadana saasa laga dhahay imaamku hadduu khaldamo uu salaada isagoo ku jiro ku khaldamo maxaad yeelaysaa waa toosinaysaa laakiin waxa uu ku khaldama eega de wax weyn uu yahay dee sunna hadduu ku khaldamayo sun- kama goosanaysa salaada umana sheegaysa waa iska dayda sunnaha iyo hay-aadka hadduu ku khaldamay abcaadda iyo waxaa laakiin hadduu ku khaldamay farad iyo rukni hadduu ku khaldamay maxaad u sheegaysaa hadal baa lagaa dhacay ummadda islaamkana maanta waxaa lagu amraa markay madaxdoodu khaldamaan inay maxay sameeyaan inay aamusaan qur-aanka salaaddii waxa uu leeyahay imaamku hadduu khaldamay ha aamusin maxaa lagaa dhahay subxaana allah dhe xaraka samee هذا هو الاسلام يا اخواني في الله اسلام واقعس قالوا waxay nabada maanta mucaaradnimada ana ka abuurnay islaamka abuuray mucaaradnimada laakiin waa mucaaradnimo aqliyeed tahay ma fooda okay gabadhana maxaa laga yiri saacabku ku dhifan dharbaax dharbaaxa iyada maxay samaynaysaa saacabku sheeshay wanka لأن codkayga waxa laga yaabaa dad في قلوبهم مرض baa joogo war gabadh baa hadashay codkaygu macaana ايش على صوت ما meesha ka hadlay wax kale ma aha salaadii laba rabo markaa inuu qofku wax kale ku mashquulo iyadoo se saacab saacabtu baan إنما التصفيق للنساء والتصبيحنا للرجال سبحان الله أوكي أفرسه وكيالي واي وعقايري وأقبلي واي سبحان الله دي محالا قايري كقوص راع لقمورا إنما طاعتهم حيث في المعروف صلاة بكو قلدبا يا أحمد ما لي إمامك عيسك الله سعود ماها ها، إلهي قد أدوك ودي صلاة واتكاري صلاة رسيس على هذا باشا فوق أدوك ألوها كاقوستي صلاة دي صحنا سكسعودها okay ma ku jirtaa nidaamkii siyaasadeed salaad ma ku jirta kuma jirto oo ku jira nidaamkii bulshaa ku jira islaamku ma aqbalayo qofku nidaamka individualismiga islaamku ma aqbalayo keli keliga xagee ku qoran tahay keli keli salaad inaa aqbali islaamku iyaaka nacbudu oo adaaba salaad tukanaya maxaa iyaaka nacbudu leedahay salaatuliil baad tukanaysaa gurigaad fadhidaay maxaad iyaaka acbudu oran weyde nacbududan waayo jamaacadan waayo waa ummadda islaamka فيصل والله بس من باشا اوكي الصلاة محمد كاروني ونور في السياسة ونور في الاجتماع ونور في العقيدة ونور في العبادة ونور في الأخلاق يدا كوي فينيسا اوكي دقالها وفرسدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركز ويسيسينيسين انتو نبي كوي سيسينيسا بيا انتو نبي كوي سيسيني بيا ها مد بكوي سيسيني انتو كوي ميرينينا أفر أفر فاتار با أضوع أقول له ونبي يحب أثو ونبي يحب أصغر بوابي وكاتب بنا تميسو كف بحي رقا بيجوين بدار سيدا ملايين مسكين ملايين ثم كثها انت أصغر مني وحولي من باكولي يا رسول الله بس ما نقاط كيرا صدق وحي مسحراء جوجو النبي يقول بلا بيو ما جوجي مالتي كندا ماشي بيو مالك كلا قلانا إلا يجي ما النبي يقول صحراء ومكية مدينة وحولي ولو كنت على نهر جاري haddaa xitaa dul fadhidid webi socdaa intaa kaga weysayso biyaha dhowr maxaa lagu baraya dhaqaalaha lagu baraya salaada qabasa salaada waxaa lagu yidhi ha dheereyn ilaa uu kii kudaba tukanayay ya dalxaaja miskiinkii islaam waxa una hana gaabinoo baashan ah noqradiigna ha tukan dhadhaxaad nolosha dhan hagee kasoo hagee kasoo qaadanaysaa salaada ولذلك ابو شيخ علامه قرئ الصلاه عماد الدين صلاه واتيرك الدين اصل كنا مخوها فان اقامها اقام الدين وان ترك وان تركها هدم الدين نلوش لو دمي سبع اذا صلاتهم ما فاتت ما ماشي نور كلا صلاته نلوش ضبا صلاه كبريسا صلاه ونور marka kelimada nuurun waan sharaxnay nuur oo dhan baa salaada lagu sheegay kitaabka ilaahayna nuur baa lagu sheegay baan dhahnay waxaan odhanay qur-aanka kariimkaa sida ay suuratulfaatixa hooyo ugu tahay bay salaaduna cibaado oo dhan hooyo ugu tahay walidaalika bay salaadu soo koobatay addiina kulluhu baan odhanay marka wasalaatu nuurun maxaa inoogu hadhay salaada inaan ka odhano saddex kelmadood baan insha allah ka dhahaynaa waan iska soo xidhanaa marka wixii dambana darsigeena dambe aan ku qaadan doonaa insha allahu tacaala marka salaada laga hadlayo wasalaatu nuurun salaad marka laga hadlayo waxaa kaloo ku jira eeg salaadu cibaadaadka markay culummadu qaybinayaan waxay u qaybiyaan cibaadaadka oo cibaadaadka islaamka uu kaga duwan yahay cibaadaad kale waa maxay salaada gaaladu amba kiristanku tukadaan amba diinaha kale tukadaan salaad maxaa la dhahaa waxaa la dhahaa hadallo lagu hadlo iyo falal aan badnayn oo la falo laakiin salaada islaamka haddaad u fiirsatiin waxyaalooyin waxyaalooyin yaab le ayaa ku jira halka cilmulqeybka iyo halka cilmushaahidkaba aayaddii qur-aankeen soo qaadanay muxuu ilahay yidhi wain min shayin ilaa wayusabixu bixamdihi kownka dhan baa ilahay caabudayaan dhahnay soo maaha kownka aan aragno imisuu qaybtamaa afar buu qaybtamaa kownka aan aragno alkown almushaahad kownka noo muuqda afar buu qaybtamaa afartaa maxay yihiin caalamu ljamaad waxaan naf lahayn oo buuruhu kowka yihiin buuraha soo maaha caalamka labaad caalamu nabaat waa caalamkii biqilkii caalamka saddexaadina waa maxay waa caalamu lxayawaanaat caalamka afaraadi waa maxay waa caalamu laflaak waa xidigihii waa xidigihii iyo kawaakibtii afartaa caalam indhaheennu way arkaan way la socdaan salaada ay tukadaan ee noo muuqatay waa sidee hadda salaadeenaan ku soconnaa wain min shayin ilaa wayusabixu bixamdi salaada inoo muuqan ilaahay laakiin laa tafqahuuna tasbiixahum kama hadlayno ta inoo muuqateen arkayno waa maxay ilaahay maalintuu abuuray buuraha ilaa iyo maanta buuruhu way taagan yihiin ma taagan yihin buuruhu mise ma taagno buuruhu way taagan yihiin ufuq cirkay u kacsan yihiin qiyaam bay ku jiraan qiyaam abadi ah okay geeduhuna iyo nabaadkuna way rukuucsan yihiin laamaha ka soo foorara had iyo jeer waa labo maxaa hadhay xoolihii xooluna way fooraraan madaxa dhulka ku hayaan sujuud abadiya ku jiraan iyakuna marka haddaad aragtid xoolahoo dhani hoostuu eegayaa rudqayaa dhulkaa loo diray geedihiina way rukuucaan buurina maxaan odhanay way taagan yihiin arrinta saddexaad waa maxay afraadi waa xidigihii xidigihina maxay ka dhexeeyaan way soo way soo baxaan way dhacaan bayna duhuurin wa ikhtifaa'in adigoo salaadaad ilahay caabudaysa intaasaa lagu soo ururiyey daahirkeygii mar waad taagan tahay mar waad rukuucaysaa mar waad fooraraysaa marna waad kacaysaa waad dhacaysaa waad kacaysaa waad dhacaysaa kownkii baad la shaqaynaysaa xidigihii yaa la shaqaynaysaa idan anta salaadii uu kownku ku jiray si abadiya ayaa toba midho ku tukaadi lagaa yidhi mar buuraha u ekow mar biqilka u ekow mar xayawaanka u ekow marna maxaad u eg tahay aflaagtaad u eg tahay ilaan kownkii baa cibaado ku jire alkownu kulluhu fii cibaada adiguna cibaadadii kownka waxaa la wadaagtay maxaa la wadaagtay toomir lakin maxaad kaga daran tahay kullu waxay sameynayna maad wada samaysay hada caalamu shahaada caalamu lghaybna malaa'igta qaar unbaa ilaahay ku caabudaya qiyaaman cibaado kale looma dirin waa qaa'imiin mundu an khalaqahum ullah qaarna sujuudun bay ku jiraan qaarna rukuucun bay ku jiraan qaarna sujuud iyo rukuuc ku jiraan xarakaad bay samaynayaan jamiic اlkhalq marka adiga waxaa lagugu soo ururiyey cibaadat اlkown kuluha maxaa lagugu soo ururiyey salaadaa lagugu soo ururiyey macnaha waxaa laaxiday dadka muslimiinta ee diinta soo galaa laaxida waxaa laaxiday filosoofkii muslimkaa islaamee roojiya gaarudi kitaabka uu ka qoray salaada uu yidhi kulu shayin fi lxayaati yarmuzu kula shayin fi lxayaati yarmuzu naxwa salaat shay walba nolosha wuxuu ku socdaa salaadu u socdaa salaaduna waxay ku socotaa miskiidkay ku socotaa masaajidkuna waxuu ku socdaa ilahay buu ku socda subxana watacaala ولذلك مساجد الاسلام كسر لو دسا لو فرستن فك ارتسك dadka de fanaaniinta fahmi laha moogta anaka haddaan haddaan dhaha art sidaan le horta masaajidda islaamku xoogaa loo kiciyaa sharaa loo taagaa qaar baa waa bidca yidhi fankayna garanaya waxay bidca yidhahdeen xoog baa loo kiciyaa dhexdana waa la furaa qub baa laga sameeyaa qubba qubadaasi markaas samaday eegtaa horta irtifaac baa ku jira shumuuq inaad tahay qofka muslimkii qof shum- kacsan oo cizo leh oo karaamo leh markaasaa maskiinada haddii imika anagu noo dhowya kariye saqafkii waa kuu dhow mogta marka waxaas leedahay baasha ama ducadu dheeratayba waxbaad doonaysaa inay ka- inay kacdo marka waxaan oo dhan qibladii iyo waxaan dhahdaa manaaradii wixii o dhanna samaday wada eegayaan marka muxuu yihi kula shayin fi lislaam yarmuzu naxwa salaat والصلاة يرمز ترمز نحو المسجد والمسجد يرمز نحو الله عصمدي إلهي وتقى سبحانه وتعالى لك شيخ أسبرك وحولي كان كدن عبادتي سي صلاة لو سوري أرنك لو واحد جرت دقيقة وضدك علمك الجغرافيا يقانا يفهميان إمك صلاة مكة اللي تكني مكة هاي كتالة سرة الكون بكتالة سرة الأرض حندرت النور cilmiga geologiga markii la baaray waxaa la ogaaday inay xundhurta dhulka inta aanan bad lahayn alya- alyaabisa haddii lasoo ururiyo dhulka ee- bila biyaha haddii lasoo ururiyo waxay noqonaysaa marka bartamihii dunida wakadalika jacalnaakum ummatan wasadku maaha un diinta xataa juqraafiga ummadda meesha laga soo saaray waa maxay ummadda islaamka waa bartamihii adduunka macnaha daqiiqa ayaga fiirso okay ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala markaa wuxuu inaga yidhi saa jimcihii hore sheegayna axaddii hore sheegayna fa aynamaa takuunu meel ka- ma- ma- fa aynamaa taas maaha waxaan ujeedaa waxaysumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra shatra almasjid alxaraam ujeestaa idhi okay xaramkii markuu halkaa yaallo oo kacbaddii halkaa tahay dadka oo oo masaajidka xaramka ku tukanaya qibladoodu waa maxay weyaan waa kacbaddii soo maha kacbadii buu jeesanayaa say dadkaasi yihiin markay kacbada ku tukanayaan seerka way ku meersan yihiin saa mid kastaba dhaqan buu ka imanayaa seerkii wuu fidayaa wuu fidayaa dadkii miskiidka ka baxsanaa ee magaalada maka jooga hagee u jeesanayaan miskiidka xaramka u jeesanayaan ila kacbada iyaku ma arkayaan naxwa almasjid alxaraam bay u jeesanayaan dadkii ka baxsanaa ee adduunka jasiirat alcarab joogay hagee u jeesanayaan makay u jeesanayaan ilaa xarabkii ma arkayaan iyaku ishooda kuma dhacayse daa'iradii maxay samaynaysaa daa'iradii way sii way sii fidaysaa un waxaa jirta waxa la dhahdo dawaa'ir baa jirta imagination oo la sameeyey oo la dhahdo adduunyada de maarata khadadkan n- n- waa ka alcuruud la dhahdo iyo kuwa tuulka meel kasti oo adduunka laga joogo dad baa jooga kacbadda u jeeda dadkaasi maxay sameynayaan isla hadda imika amba uu sujuudaya amba uu rukucaya haddii inta la qaado centrid kownka la dul dhigo waxaa la arkayaa sida xidigaha bini aadamka inay sida xidigaha u shaqeynayaan alkownu kulluhu laxdad bilaa salaada may dhici kartaa ma dhici bal laxdad bilaa salaad duhura may dhici kartaa iminka dad baa duhur tukanaya dad baa casr tukanaya dad baa subax tukanaya dad baa maqrib tukanaya dad baa cishaai tukanaya rabulmashaariqi walmaqaarib wey maaha rabulmashriqi walmaqrib aa mashaariq iyo maqaarib mashriq maqrib way dhacaysaa way kacaysaa way dhacaysaa way kacaysaa walidaalika dad baa fahmi waya xadiiska rasuulka adceedu marka ay dhacdo xadiiska saxiix muslim ku jira iyo buhaari waa adceedu markay dhacdo ma soo baxdo ilaa ay ilaahay amar ka qaadato ay tiraahda maan soo baxa markuu ilaahay amar siiyo bay soo baxdaa qaar baa yidhi oo de maba dhacde goormay amarka soo qaadataa waatan amarka qaadanaysa dhacaysa baxaysa amarkay ku socdaa ma washamsu tajrii limustaqarin lahaa waa loo sameeyey dalika taqdiiru lcasiiz alcaliim ayaanta laga dhahdaa soo bixi bay garanaysaa khalaas oo jumica shamsu walqamar maanta ma soo baxi jirtay marka amarkii hore u qaadatay yowmiyanna amarka way qaadanaysaa oo yowmiyan bay ku jirta amarka kullu yowmin huwa fii shanin kullu yowmin fii shanin walidaalika waxa weeyaan haddaad salaada u fiirsatid waxaad arkaysaa shumuuliyat lislaam wixii oo dhan ba karsaa marka macnaha macnaha kale oo daqiiqo inaan salaada aan ka tegin wax weeyaan salaadu qofka muslimka waxay baraysaa organizationka muslimiinta waxaa lagu haystaa maanta inay dad fowda ah, dad bilaa organization ah salaaduna maxayna baraysaaba organizationka ko hageyn laga baraysaa waqtiga maxaa ugu qiimo adduunka maxaa ugu qiimo badan maanta waqtiga maxay maxay yidhahdeen reer galbeedku waqtigu waa lacag waqtigu waa maxay waa lacag lianna reer galbeedku waxa ku qaalisan waa maxay waa lacag weeyaan greeguna wuxu uhi waqtigu waa dahab waqtigu waa maas xasan albanaana wuxu uhi waqtigu waa nolosha alwaqtu huwa alxayaat buu ihi ma ahin ba lacag uu ka sarreeya lacag wuxuu yidhi imaam ibnulqayimna alwaqtu huwa waqtigu waa maxay waa intaad nooshahay weyaan maalintaad dhalatay ilaa maalintaad geeroosa intaa udhaxaysa waqtigu weyaan waqtigala jira meesha Okay, maxa- muxuu naga yidhi ilaahay ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban waa cajaayib weyaan salaadu dadka waxay u samaynaysaa waa farad waqtiyaysan weeye okay salaada waqtigii la tukanayay maxaa madaxaaga lagu rakibay waxaa lagu rakibay inay waqtiyaysan tahay maxaa lagu barayaa inaad organisation yeelatid dhinaca nidaamka waqtiga okay maxaa kaloo adan lagu baray waxaa lagu baray salaada marka la galayo fawdo ma jirto safka sima wuxuu yihi maxamed qutub sheekha dhada kitaabkiisa caqwin almacaasir wuxuu ku yidhi nebi maxamed wuxuu kasoo dhex baxay mujtamaca adduunka ugu fawdo waya islaam mujtamaca dunida wixii jiray markaa fawdowi ahaa fawdo maxaa dhahdaa Een, eh, ar- arash- maxaa dhahdaa dadka aan- erashiig bilaa nidaamka aan habaysnayn okay habka quraatee lahaayeen waxa weeyaan waxay yaqaaneen inay sh- xagaagii iyo jiilaalkii u kala tagaan shaam iyo yaman bas wax kale may aqoon wax walba fawday ahaayeen mujtamaca kasoo dhex baxay maxaa fawdo ka dhigaa layidhi waxay dhahan laba shay baa ka dhiga fawda kow bii'aday ku nool yihiin environemaagay ku nool yihiin bii'ada deegaanku deegaan dadka nidaamiya maaha waa deegaankeennii oo kale dee qofka bini aadamkii maalintii uu dhashay ilaa maalinta uu dhimanayo dharka muu bedelayaa mise dhar qoraa muu sidanaya isku mid ah meel meel dee qabow kuu soo galay oo dharkii qabowga isdiyaari ma jirto dharkii maaragtay iminka waxaa soo galayaa qabow cirkii hadaayo dharkii cirka xidho roobkii iminka waxaa soo galaya dharki qabo- dhulku waa qabo- wuxuu noqonayaa kuleel dharka kuleel. dharkaas ka dhigo dharki ma jirto had iyo jeer garanka bay shimishkaas ka sidanaysaa cuntadii xagaagii cuntadii jiilaalku ma jirto ummadda di- bii'adu ma nidaaminayso maadaama ummadda bii'adu nidaamineyn fawday noqdaan baa yidhi nebi maxamed wuxuu doonay ummadda inuu ka dhigo khayra umma lianna anaku khayra umma waxaan u haysanaa mataqaanaa inay diinta u tahay caqiidada waa khayr umma xataa ilbaxnimada siduu uga dhigay markaa salaaduu kaga dhigay muxuu ka yidhi markuu salaada nebigu la hadlayo safka sima safka sima carab maxay uga dhigan tahay stow marka lagu leeyahy annaka waxaan ka qaadanna un daahirka lugtoon baa lagugu dhejin dhag markuu baxana waa fawdo socdaba waa noloshaada nidaamiyaa ku jirtaa ha noloshaada nidaamiyaa ku jirtaa sida muxuu nebigu yuri sal slam maana jeclayn inaad safkiina u sintaan siday malaa'igtu ilaahay markay la joogto safka u sinto see u sintaa baa yidhi horta safka horay buuxiyaan ka labaad bay buuxiyaan ka saddexaad bay okay annaga maxaa markaana laga rabaa safkii koowaad oo meel daloole ka labaada ku xidhan meeshii daloolki horta ood waa nidaam wax lagu barayo ilaa uu rasuulku gaadhi sal alla alay slam halka dambaan inaga arkayaa laa salaata liman sallaa khalfa saf buu gaadhi ninka sala- safka dambe- dabadiisa ku tukada salaad malaba culimadu waxay dhahdeen salaad male daawuud adaahiri iyo ibn xasmi waxay dhahdeen salaad male waa oo xaqiiqiya salaad lagama aqbalayo laakiin culimada shaaficiyadda iyo- iyo jamhuurku waxay dhahdeen salaad kaamila male ninka safkaaga dambe keligii iska tukada iskaga xidha un sababkii u badnaan okay maxaa lagu barayaa dee nidaamkii waa lagu barayaa waa salaadka uu nidaamsan yahay marka arrinta labaadee marka lagu leeyahay salaatu nuurun lagu leeyahay nolosha oo dhan baa nuur noqonaysa habkaad u noosho oo dhan baa nuur noqonaya ugu dambayntii waxaan ka baxaynaa asalaatu nuurun salaadu nuur bay tahay waxaan kaga baxaynaa waxa weeyaan xadiiska eeg waa anagii aayadana sharxaynay salaadu waa nuur maxaana waa nuur nolosheenna oo dhan bay nuur u noqonaysaa nuurkaas u ka soo ifayaa xadiiskii nebigu muxuu ahaa dad baa salaad tukanaya waxaa laga aqbalayaa cushur salaaddii waa toban loo qaybiyey hal hal tobankiiba maxaa maxaad ku leedahay sagaal baa ka- yaa ku- yaa yaa ku dhaaftay nin waxaa laga aqbalayaa tusoc sumun eh, ilaa nin laga aqbalo kulluha maxay ahayd maxa- qofka salaadoo dhan laga wada aqbalayo kulluha wuxuu yihi waa ninka u buuxiyo rasuulku yihi weysadii u buuxiya rukuucdii u buuxiya sujuuddii u buuxiya iminaankii xasiloonidii u buuxiya khushuucdii waxaa oo dhan markaad buuxisid salaadaadi markaad kaamil ka dhigtid iyadoo kaamila laga malaa'igtu iyadoo kaamil ay kaa qaadaysaa midna maxaa la yidhi wejigaa laga dhifanaya qofka salaadiiba lama qaadayaba malaigtu ma qaadaysaba way kugu soo celinaysaa oo lagaama yeelayo markaa salaadda goormee nuur noqonaysaa waa marka waxaasoo dhan u dhamaysid okay waxaa la yidhi ninka la oran jiray zayn alcaabidiin oo uu dhalay maaragtay xasan oo ahlubeytka rasuulka sal slam ayaa markuu salaada galayo isbedili jira wejigiisaa bedelmi jira waxaa lagu dhahay horta markaa salaada galaysa maxaa isku bedishaa wuxuu dhahay amaama man aqif amaama man aqif oo iyaan is hortaagayaa buuri oo adiga arkay qof dhan oo iminka waxaa lagu dhahayaa beritol waxaad ballan la leedahay hebel marka lagu dhaho shamiishkaad ku qaabilaysaa ka fikinaysaa halkana midubaa soo jiidaa soo xidhataa soo maha ilaahayna wuxuu ku dhahay khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin quruxdiina u qaata miskii markaa tagaysiina yani isastura isqurxiya oo sunnihii iyo diintii iyo waxdha ilaaliya ilahay markaa ka hortaga shay sharciya laakiin ha ha iska teginu yani soo salaada lama karahaysa qofku inuu isagoo inta sara bannaan inuu tukado xaaraan maaha hadda kale xudhurtii iyo jilbihii cawradii ay qarsoon tahay nin- ninka salaadii xaaraan laakiin waa makruuh inuu ilaahay ku dhigso isagoo garbihii bannaan yihiin ilan qof bini aadan saa kuma hortagaysid shaksiba kuma hortagaysa sidaa dharkii baad ilaalinaysaa handiibka ilaalinaysaa marka kayfa rabu alcaalamiin subxaana wa tacaala markaa salaadu waa nuur marka lagu leeyahay markay macaanidaa wada hesho iyo noqonaysaa salaaddu maxay noqonaysaa iyo nuur noqonaysaa laakiin hadday macaanidaa weydo salaaddu waxay noqonaysaa inaga rid waa culays aan iska ridnadi weyaan baashana dhaafiya weyaan war ammaanadiis haga dhignaa weyaan baal ammaano culusoo sidno meelaan ku tuuro doon weyaan baynamaa rasuulka ahi sal slam wuxuu ku raaxaysto wa jucilat qurata cayni asalaa waxaa laga dhigay buu yihi rasuulku waxay indhaha ku raaxaystaan dhagxush ku raaxaystaan salaadaa laga dhigay muxuu odhan jiray arixnaa biha yaa bilaal noogu raaxee waa meel lagu raaxaysanayo ila waa dawe waa daweyaan waa waxaa kaa da-aya muxuu yihi rasulka sal slam qofka waxaa ka daadanaya sida geeduhu uga daataan buu dinuudta uga daadanayaan hubumtii adduunyada kaa daadanaysa deel kernashi ninka dhadee maraykanka wuxuu yidhi qofka mutadayinkii cudurada stresska waxay ugu yaryihiin waxa weeyaan waxa uu haystaa ashkatada iyo dhibaatada haysataa meel ugu waramo waxay dhahdaan qofka aan lahayn islaam wanaagsan amba saaxiib wanaagsan cudurada way ku badan yihin baadhi leanna dhibaatadu markay ku dhacaan iyuu u sheegi isagoon baa ururinaya maogtii rag iyo haweenku way kala cumri dheriyin adduunka iminka waa la ogyahay ma ilaa iyo waqtigii saxaabada ilaa imikaba taarikhdu jirtaba dumarku ragga way ka cumri dheryihiin waa qadar baa dhasoo ragga ragga ka hor dhintaa jirta laakiin dumarkaa badi hadha ya waad ogtiin wadankii ma kala tago africa marka gurigaad kerisanaysa islaanu baa kaa karin berd marka maxaa odagee uga hadhay hadduu ragga hore uga soconaa limaada su-aasha waa la baadhay si cilmiya waxaa la yidhi raggu mashaakilka way ceshadaan dumarkuna mashaakilka way soo saaraan hadday waxyar ku dhacaanba way ooyiba ayba dhamaysaba khalaas haddaa ninku isku cadhootiin way kuu dhiibi waxaa ka tiro dhanba waarna dhaaf bay ka oran ilaahay ma kugu daayo kuma saamaxayo badda way way caafimaadayba adiguna waa liqday kana waa liqday kan kale waa liqday kan kale waa liqday dhiikar ba isku bedeshay baashi keliyahay weerar ba ku qaaday ba alaabtiiba aday kugu aday kugu socotaaba laakiin iyada wixii oo dhan waa dibadda soo saartay ba okay mu'minkana meel uu ku soo saaraa loo sameeyeyba halkee loo sameeyey salaada lagu sameeyey waxaana markaad madaxa dhulka dhigtid aqrabu maa yakuunu alcabdu lirabbihi wahuwa saajid kuwad ilaahay miskiin maxaa uga sheegiba isaga kuwad yaa rabbi dhe maxay saxaabadu dhaheen hadduu gurigu xitaa bilaa milix yahay ilahay milix waa wadiseen adu waa ka xishorsaa inaad tirahdid ilaahu aqalkii maanta wala waa guriga waa isku isku- isku isku daatay ilaahay baa udhan milixdhan ilahay waanu sheegin dhahdeen milixda aqalka ka maq marka inamaa ashkuu basi wa xusnii ila allah da- wadanada waxaa la baadhay hindiya hindiya iyo shibl qaran hindiya hindiya iyo bakistan iyo iyo bangladesh iyo wadanada saddex shay baa laga dareemay dadku way degan yihiin dadku waa maxay waa dad degan sida soomaalida maaha dad ha maaha okay waa kow laba dadka meel waxaa laga deg- waxaa laga dareemay inay ruuxaniyin yihiin hadday muslim yihiin iyo hadday budism yihiinba waa ruuxaniyin waa dad ilahay ku xidhan samada qaybkay ku xidhan yihiin waa metaphysique way maqan yihiin waa arrinta labaad ay leeyihiin arrin saddexaad ilma taqaana cumrigoogu waa dhaadheeriya badi cumrigoogu waa tawiil waxaa yidhi maxaa ugu wacan baa la yidhi maxaa waxaan ugu wacan baa la weydiiyey waxaa yidhi horta hi- cadkaa ku yar hilibka baaka markaan kuma cunin baa ku yar baa la yidhi waa dadka ku badan eh, maxaa dhacdaa vegetarian arinta labaad waxaa laidhi waa dad samada ku xidhan waa dad adduunka isku dhibatay mushaakirka adduunku ma dhibo culays kuma aha walidaalika dadkani khuruujka inagu soo baxaa ee bakistaaniga iyo hindiga haddaad aragtiina markay salaada tukanayaan bal feeriya un bal nin hindiya nin bakistaan oo salaad tukanaya u fiirsa adugu iyo nin soomaaliya amba carab oo salaad tukanaya kani carabka waxaan salaada isku dhibayo saad waxay ahaa hindigana allah akbar un bayr uba dhoofiba basaada yani isma dhidhibayo baasha iskuma cidirinayo soomaaliga maxaa haya ninkan dagaalka salaada maxaa kaga wacan ka qaadanaysa hataa kii oo diinta bartay oo amba salafi noqday amba dacwadda fahmay jirkiibu ka qaatay jirkiisa adkeynti iyo ninka yare allahu akbar gacantan halka yarbu iska saarayaa uu dhoofaya mar baan khuruuj baxay aniga waa experience waxaan tagay meel oo باكستان اسكو يمدان هو هو هذا هو البندي markay kaceen salaadii salaatiliilkii loo kacay dadkii labadii barkii saddex habeen yaan arkay soddon iyo afartan iyo dul taagan oo odayaal ah gadhacad leh markaa dhibaan kala qaaday bibasaaday u tukanayaan marka waxa buuraad muusa buuradaa taagan markaabe markaasaan xasuustay wixii aan akhrinay buugaanta yani dadka dhulka ku nool quwaddii aan ka soo qaatay dhowr sana haysa yani force baan ka soo qaatay dhowr sana haysa yani waa waa waxaad qofkan halku waxaan ka keenay cilmi ma aha aqoon ma aha waa experience weeyaan waa khibra weeyaan marka salaadu qiimahaas leedahay wallahu tacaala aclaa wa aclam wa salla calaa maxamed wa cali sallam